أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkiiba mar aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan maanta waxaan barnaamijka ku falanqayn doonaa canshuuraha ay dowladda federaalka kusoo rogtay shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag inta aanan toos u gudagelin falanqaynta waxaad kusoo dhowaataan warbixin ku saabsan madaxweynaha dowladda federaalk oo sheegay in shirkadaha iyo bangiyada ay kaalin weyn ka qaateen canshuuraha lagu soo rogay magaalada muqdisho shaqadaas oo ay ahayd inay qabato dowladda federaalk Een, waxaana warbixinta soo jeedinaya mahad cubeyd cali بسم الله الرحمن الرحيم
dalka naga baxa waxaad tihiin duulinka harsaday duulinka harsaday shacbigii daruufe haysanaay nololu diidiin aakhira dadkii degana waad soo daldalanteen soomaalida dalkaya dibadda baan baaqu dirayaa baaqu dirayaa diintiinna yaa daafacdeen kana dayowdeen gaaladii dumaysay aad tahriib ugu canshuur canshuur xad dhaaf ah iyo baad waa ereyada ugu badan ee maalmahan qabsaday warbaahinta soomaalida canshuurta ha la bixiyo canshuurihii hore oo ummadda inta laga qaata aan waxba lagu qabanaynin maxay uga duwantaa canshuur xaddaaf meelay u socta aan loogeen ha ibir nagala dhigo canshuurtaas baadaa la qaadayo meel ay ujeedda aan la aqoonin ah ee soomaaliyay dalkeennii miyaan cadow ku soo duulin dadnimadii dir iyo farac tan iyo markii reer galbeedku go'aamiyeen bixitaanka ciidanka atmis islamarkaana sheegeen inaysan awoodi karin inay siiyaan dhaqaalihii ay soomaaliya ku joogeen dowladda federaalka waxaa ku soo furmay culays tiiyoo ay u sii dheer tahay in dowladda qudheeda lagu wargeliyey in laga jari doono taageeradii maaliyadeed ee la siin jiray adduunka laba sana hadda kadib waxaa la leeyahay waxaan idinka joojinaynaa kaalmada aan idin siino ee soomaaliya haddii la rabo marka inaan isku filnaano maalin walba haddaan eh, xalana nalka maamulo oo aan maalin walba dad u hoggaansano ayadana mushkilad weyn oo waddankeena aan horumar la gaarayn looga diri waaya dabadhilifka keenana maxaa loogu dowladda federaalka waxaa u soo baxday inay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada muqdisho kuu soo dallacdo lacagihii ay reer galbeed ku jarteen si loo suuro geliyo inay dalka sii joogaan laba-iyo toban kun oo askari oo shisheeye ah kana mid yihiin ciidamada itoobiya daacadka arkaa waxaan la soconaa cadaasyada xooggan ee kooxda riddada lagu saaray inay keento dhaqaale lagu sii socodsiiyo duulaanka saliibiga ah ee lagu hayo dalkan niyaad dhaabsateen daaqsin maalima dameera gaar dowladda federaalka oo ka duulaysa culeysyada ku soo furmay iyo farriimaha kaga yimid reer galbeedka waxay soo rogtay canshuur xaddhaaf ah oo dadka laga qaado boqolkiiba shan marka canshuurihii dowladdu naga qaadaa dowladdu annaga sida inaan nahay wax- waxa carabtu ay ku tilmaanto xuthaala bashariya waxaanan nooleen ama qashin dad qashin oo nool camal ay dowladda nagula dhaqantaa xuquuqdeenna dowladda nama siiso war waxaan leennahay canshuurtaan naga dhima shan iyo tobanka dollar madaale wuxuu yidhi e b marka leena canshuurta waa dhimeena waxbana ma dhimin waa shan shan iyo iyo tobankii dollar aa dhiibnaa war madaalow haddaad qur'aan taqaan aad ilaahay og tahay yaa al- ninka madaalo sidiisa allam yaclam bianna allaha yara war inuu ilaahay arkaa ma oga miyaa madaalo dugaa fada xambaariyo aad tihiin gaala doorbiday gaala doorbidaya dalka nooga baxa waxaad tihiin dowladda federaalku inay hesho canshuuraha xaddaafka ah waxaa uu suuro gelinaya shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada sida ay iyaduba sheegtay kuwaasoo bixinaya dhaqdhaqaaqa iyo xogta macaamiishooda una jaraya dowladda federaalka canshuurta boqolkiiba shanta ah xasan sheekh ayaa si aan qarsoodi ahayn ganacsatada ugu ammaanay inay hayaan shaqo badan oo ay dowladdiisu qaban lahayd ganacsataduna waxa ay noqdeen gacantii ileen dowladdu qof qof uma hor istaagi karta shacabka qofka koobka shaaha cabbaya iyo midka dhalada biyaha gatay iyo midka muxuu ahaaye guriga gatay iyo midka maxaanku idhahdaaye maqaayadda saxan biriisa ka cunay dowladdu intay hor istaagto mid walba warkeen adiga cashuurtii ma dhihi karto laakiin ganacsadahani ganacsigiisii iyo dukaankiisii iyo sistamkiisii iyo kombyuutarkiisii iyo wixiisii haddaanay shaqaynin de waa sida aan sheegnay dowladdu qof walba wuxuu koobka shaaw cabay iyo dharadii biyaha u gatay ma ag istaagi kari lahayd ganacsatadu waa mahadsantahay shaqo aad iyo aad u weynay fududaysay qabtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkan soo saartay digniintii ugu cuslayd iyadoo ka jawaabaysa cabashada dadweynaha iyo siyaasadda dowladda federaalka ee ah in dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed lagu biilo ciidamada shisheeye waxaan dhammaan bangiyada shirkadaha iyo xarumaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay u sheegaynaa inuu khiyaarku gacantooda ku jiro waxa u furanna ay tahay oo keliya inay kala doortaan inay madax bannaanidooda dhowraan ilaaliyaan ballantii ay ka qaadeen bulshada ee ahayd inay maalkooda u xifdinayaan xogahooda u ilaalinayaan ammaanada loo dhiibtayna soo celinayaan xilligii looga baahdo ama inay la saftaan nidaamka riddada ah oo ay ka qayb qaataan boobka lagu hayo hantida shacabka kadibna u diyaargaroobaan ciqaabta ay ka helaan xukunka shareecada islaamka si kastaba ha ahaatee waxaa laga dhur sugayaa natiijada ka soo baxda digniinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii ay dhammaato muddada toddobada maalmood ee ay shacabka ugu baaqeen inay hantidooda ka badbaadsadaan shirkadaha iyo bankiyada ay ku tilmaamtay khaa'imiin u bareeray inay hantida ummadda soomaaliyeed u baylihiyaan cadowgooda damiirla wayaalow ka kacawan idin digaye darxumaan idiin muuqan aan daaqad ka arkaaye
intaas aan ku dhaafno warbixintaas uu soo jeedinayay mahad cubayd waxaa falanqaynta nagala qaybgelaya cabdifataax cabdifataax soo dhowow inta aanan gelindigniinta ka soo baxday xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo halka ay wax marayaan waxaad nooga warantaa soomaaliya goormo ayay soo gaartay canshuurta taariikh ahaan aad ayaad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir ee soomaaliya canshuur lagama aqoon wixii ka horeeyey ee gumaystayaashii ingiriiska iyo faransiiska iyo talyaaniga iyo iyaga ayaana keenay canshuurta waxaad nala socotaa taariikhda meelo badan ayaa lagu soo muujiyaa oo xataa halganadu ay ka mid tahay dagaalkii sayid maxamed cabdulla xasan uu la galay gumaystayaashii ingiriiska markii ugu horeysay waxyaabaha uu ka dhashay waxaa ka mid ahaa canshuurta sayidku markii uu ka soo degay berbera waxaa nin ingiriisa uu ka dalbaday inuu bixiyo canshuur oo naftiisa laga qaadayo sayidkuna layaab ayay ku noqotay qof iska socda oo wadankiisii soo gelaya in la yidhaahdo canshuur heblaayo keen oo naftaada canshuurka bixi markaas ayuu ninkii ingiriiska ahaa ee askarigii gumaystaha ahaa ku yidhi adiga yaa kaa qaaday canshuurta adiga bixi canshuurta waana halkii sayidku ay ka dhaleeceeyeen ingiriiska oo maaragtay dagaalkaba uu ka qarxay marka culimmaduna waxay isku raacsan yihiin in canshuurtu ay tahay arin xaaraan ah oo ka timid wadamada reer galbeedka oo dadka muslimiinta ah aanay wax shaqo ah ku lahayn mustalax ahaan iyo ereybixin ahaanna diinta islaamka aanan wax raad ah ku lahayn oo aanan laga soo helayn qur-aanka canshuur kuma taallo lagama soo helayo sidoo kale sunnada wax canshuura lagama helayo marka waxaa la isku raacsan yahay in nidaamka canshuuraha uu yahay nidaam laga soo dhigtay wadamada aanan muslimiinta ahayn sida kuwa kristanitiga iyo kuwa kale la midka ah ee kala duduwan soomaaliya iyo wadamada la midka ah ee muslimiintana aanay dhaqan iyo isir iyo fir u lahayn nidaamkan loo yaqaano canshuuraha marka lasoo xooriyo su-aashaasi jawaabteeda hashim canshuurta markii ugu horeysay soomaaliya waxaa soo gaarsiiyey waqooyiga oo kale ingiriiska koonfurta oo kalena ee talyaaniga soomaaliduna aad bay u garanaysaa koodhi iyo magacyo badan ayay u yaqaanaan oo qof la duleysanayo oo kale iyo qof la gumaysanayo iyo ayaa maaragtay canshuur sideedaba laga qaadaa fikirkaas ayaa laga haystaa laakiin wadamadan iyagu canshuuraha asalkii soo hindisay qaarkood waxbaan ka tilmaami doonaa su-aalaha soo socda ayaan filayaa duruufta ku kaliftay waxay ahayd dhaqaale la-aan nidaamka maaliga ah dadyowga adduunka ku noolna waxa uu ku salaysan yahay intiisa badan caqiido iyo diin marka diinta islaamka marka la fiiriyo waxay leedahay nidaam maali ah ayay leedahay zakadii ayaa ka mid a infaaqa ayaa ka mid a way badan yihiin qofkana markii waxa diintiisa ku cad oo yacni shaki aanan ku jirin markuu arko wuu ku qanacsan yahay oo wuxuu aaminsan yahay inuu ajar ka helayo diinta islaamkana sideedaba waxa weeyaan yusri weeyaanoo cusri ma ahan culays ma ahan saa darteed ilaahi subxaana watacaala qof walba hadda fiiri canshuurahan waxaa laleeyahay xataa ninka galaaska biyaha soo shaxaaday waa laga rabaa halka diinta islaamka ay siinayso dadka aanan waxba haysan sida fuqarada masaakiinta agoomaha qof walboo danyar ah in wax laga qaado iska dhaafe diinta islaamka waxay siinaysaa xuquuq in iyaga lagu celiyo wixii laga soo qaaday dadkii hodanka ahaa laakiin nidaamka canshuuraha ee reer galbeedku ay soo dejiyeen sidaasi ma ahan waxaa siman qofka taajirka ah iyo kan faqiirka ah way siman yihiin wax farqi ah oo u dhexeeya ma lahan ka soo qaba kaartoon dahab ah ninka kala soo degaya dekedda magaalada muqdisho hadeertaan iyo ninka kaartoon dacas ah la soo degaya isku canshuur ayaa laga qaadaya loo fiirin maayo waxa ay waxay la soo degeen si wanaagsan kaartoonkaas unbaa korka laga canshuuraya marka waa dareemi kartaa farqiga udhexeeya nin dahab la soo degay iyo nin dacas la soo degay oo isku si laga dhigay isku canshuur laga qaaday marka lasoo xooriyo waa dhaqan laga soo dhigtay wadamadaas reer galbeedka laguna dabaqay xataa wadamadii la gumaysanayey marka soomaaliya halkaas ayuu kasoo gaaray nidaamkan waa mahadsantahay cabdifataax hadda maxay yihiin noocyada canshuuraha ah ee ay qaado xilligan dowladda federaalku waa su-aal muhiim ah dowladda federaalka haashimow waxay qaadaa waxyaabo baarlamaanku ay baasiyeen oo ay ansixiyeen kadib markii golaha wasiirada lasoo marsiiyey oo canshuur duuduubkooda loo yaqaano iyo kuwa aanan la marsiin baarlamaanka oo si gooni gooni ah ay u qaataan hay-adaha wasaaradaha ciidanka laftigooda isbaarooyinka hadda waxaad la socotaa isbuucyo ka hor wallaweyn iyo dhulkaas dagaalada ka qarxay oo ciidamada dowladda federaalku ay qaybta ka yihiin markii dambe magaca qabiil qaatay waxyaabaha ay ka dhasheen waxa weeyaan canshuurta gaar ahaan isbaarada aniga ayaa dhiganaya iyo aniga ayaa dhiganaya marka aad bay u kala duwan yihiin in canshuuraha dowladda federaalku ay qaado kuwo la ansixiyey oo baarlamaanku ay ansixiyeen iyo qaar aan la ansixin intaba waxaa ka mid a marka canshuurta loo yaqaano ee dakhliga oo ah tan koobaad oo marka laga jaro shaqaalaha dowladda federaalka ah iyo hay-adaha iyo dadka mushaaraadka bixiya iyo dadkaas ayaa laga qaadaa sidoo kale waxay qaadaan canshuurta dejinta badeecada iyana dekedda iyo ayroboorka iyo meelahaas ayaa u badan dhaqaalaha ugu badan ayaana ka soo xarooda oo ay kala qaybsadaan dowladda federaalka iyo shirkadaha ajnebiga ah ee turkida weliba lacagta ugu yar saamiga ugu yar ayay dowladda federaalku qaadataa ajaanibta ayaa qaata saamiga ugu badan sidoo kale canshuurta hantida iyo midda guryaha oo xasan sheekh hadda uu sheegayay in hal milyan ay ka soo gashay bishii julaay ayaa ka mid a oo tusaale ahaan guriga ayaa la tegaya waxaa laleeyahay canshuurkeen ama ha ahaado qofka ijaar ha ku deganaado ama qof kale ha lahaado caruur agoon ah xataa ha lahaadeen guriga oo isha keliya ee ay wax ka helayaan ha noqoto hadday rabto waxaa laga rabaa gurigaas noocuu doono xataa guriga hadduu yahay guri buush ka samaysan oo qoys iska danyara ay degan yihiin iyo guri dabaq ah isku si ayaa loola tacaamulayaa oo canshuur ayaa laga rabaa waxaa kaloo jirta canshuur qofka naftiisa laga rabo oo tusaale ahaan hadda markii cunug uu ku dhasho magaalada muqdisho lacag ayaa laga rabaa waxaa lagu leeyahay warqadii sugnaanta iyo dhalashadii iyo waxaa ku hoos jira marka aqoonsiga marka laga yimaado lacag badan oo aysan xamili karin qoysas badan hooyada kaamka badbaado degan hadda ama kaxdoo kale degan ama xeryaha barakacayaasha ee tradisha ka agdhow degan markay dhasho halkii iyada la caawin lahaa oo laga yaaba kaniini inaysan haysan waxaa laga rabaa lacag ayaa laga rabaa hooyo umul ah dadku waxay la yaabi jireen waqtiyada qaar niman sadaqo iyo wax uun ka raba dadka hooyada dhashay oo kale oo ul sita oo nimankaas waa laga ceeriyey magaalada muqdisho sistamkii lacagtii ay qaadi jireen lacag dawli ah ayaa loo bedelay ayaa loo bedelay waad xasuusataa nin niman ul kor u tuuri jiray gacanta usha ku soconaysa oo dadka qaarna lacag bay siin jireen dadka qaarna dee nin qoray watana ma ahayn nin wax u baahan oo ma aragtay waadadka soo gaar ah oo dhaqan ah ha dadka soomaaliduna wax xumaana intooda badan uma arki jirin marka aad baa loo eryaday dadkaas bedelkii lacagtii ay qaadan jireenna waxaa laga dhigay lacag si nidaam dawli ah loo qaadanayo ayaa laga dhigay oo marka hore waxaa lagu ceebeynayey nin hooyo umul ah lacag ka raba hadda dowladdii ayaa ka rabta ee hooyadii saaka umushay lacagta waxyaabaha cajiib kale waxaa ka mid a meydka lacag ayaa laga rabaa markii hadda qabuuraha tareedisha ee macalinuur oo kale loo wado meydka ex control waa lagu qabanaya qofka waxaa laleeyahay halkeed ka keentay meydka c i d da ma soo marsiisay maya gey xaggaas oo maxaa dhacay waxaa la baarayaa inay xabad ku dhacday inuu iska dhintay in sun ay dishay ayaa la baaraya markii meesha la geeyey waxaa le lacagti baaritaanka keen canshuur ayaa laga qaadaya meydka wax gooniyoo laga baarayo malan qofkan hadafka loo dalnaya waa in lacag laga helo meydka waa in lacag laga helo tusaale ahaan qofkan shil ayuu ku dhintay baabuur waa la isku raacsan yahay shil ayuu ku dhintay maye guri ayaa ku soo dumay maye xabad ayaa askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk oo ku dhuftay waa arrin macluum waa la wada ogyahay maxaa laga baarayaa kadib waxaa leeya waa la baarayaa ken qofkii marka waxaa laga qaadayaa meydkii lacag ayaa laga qaadaya haddii kale lama aasayo meesha ayaa lagu heynaya intaas waxaa dheer oo dowladda federaalku ay qaadaa oo hadda lasoo kordhiyey canshuurta iibka ee loo yaqaano vat oo hadda aadka looga cabanayo afartaas canshuur ayaa maaragtay inkastoo vaadka aysan baarlamaanka weli meel marin oo aysan ansixin haddana afartaas canshuur ayaa hadda u diiwaan gashan waxyaabaha kale ee ka baxsan ee ciidamadu ha qaadaan xarumaha dembi baarista oo kale lacag aad u fara badan ayaa dadka looga qaataa godka jilicu ayaa ka mid a xabsiyada ayaa ka mid a xabsiyo waxaa jira guryo ah oo ka baxsan xabsiga dhexe iyo meelaha la midka ah oo dadka inta lasoo qabto eheladooda la waco oo lacago laga qaato dakhli aad u fara badan ayaa kasoo gala xabsiyada iyo dadka lasoo qabta iyo arrimahaasoo xildhibaanadu ay maalin walba sheegaan marka canshuuraha hadda inta la ogyahay intaas ayay gaarayaan inkastoo madaxweynaha dowladda federaalk uu sheegay in canshuuro kuwan ka badan ay soo wadaan khudbadiisii ugu dambeysay ayuu ku sheegay
marka inta aada ka baxeen cabdifitaax canshuurtan hadda faadka loogu magac daray maxaa keenay xilligan inay kusoo beegto dowladda federaalku maadaama intaasoo canshuuro ay qaadaysay oo dhan walba waxaa weeyaan aan wax ufiyo u aysan jirin canshuurtan hadda dadku ka qayliyeen maxaa keenay xilligan inay kusoo beegto dowladda federaalku horta canshuurtan vaadka waxaa la yidhaahdaa value edit tax ayaa la yidhaahdaa waa canshuur asalkeedii kasoo bilaabatay wadamada jarmalka iyo faransiiska oo kale xili wadamadaas ay xukunka gacanta ku hayeen madax jabaabiro ah oo dadka aad u dhibayey waxaana ay labalixaadsatay xilligii dagaalkii koowaad oo kale dagaalkii labaad oo kale inkasta oo muwaadiniinta wadamadaasi ay in badan ay ka dhiidhinayeen canshuurahaas in laga qaado oo maaragtay qof walbaba kii biyo cabay iyo kii shaha cabay iyo kii wax la soo degay iyo tusaale ahaan hadda warshad ayaa waxay soo saartaa cabitaan bay soo saartaa ama beer ayaa waxaa ka soo go'day digir ninkii beerta waxaa laga qaadaya canshuur lacag ayaa laga rabaa digirtii markii ay meel kala tagto waa laga sii doonayaa baqaarkii ay ka baxday dukaan ayay tagtay waa lagas waxaa laga yaabaa digirtaas in toban canshuurood ay marto oo toban canshuur laga qaado ilaa maqaayadii lagu karinayay ilaa ninkii markii dambe loo soo guray oo saxanka lagu soo guray in laga qaado marka dadyowga wadamadaas aad ayay uga dhiidhiyeen inkastoo madax jabaabiro ah marata ay ka talinayeen haddana waxa lagu soo rogay markii gumaysiga ay ku qabsadeen wadamada reer galbeedka qaarkood faransiiska wuxuu ku cabiijsaday ivory coast wadankan qaaradda africa ku yaala oo kale oo dadka ivory coastna dee waxay u arkeen aqoon-yahanadooda wax ka qoray iyo marka la eego inay yihiin dad la qabsaday oo la gumaysanayo kuna qasban inay bixiyaan maadaama wadan reer galbeed ama wadan reer yuruba oo faransiis uu ku soo duulay oo dad xora aanay ahayn marka waxay u aqoonsanaayeen in lacag ay tahay xoog looga qaadayo oo gumaysiga qayb ka ah laakiin hadda soomaalida waxaa laleeyahay xaq ayaa laidinku leeyahay inaad bixisaan waa waajib ayaa laleeyahay iyadoo meel laga soo dhigtay aysan jirin waxaana la yaab leh halka xigasho ee dowladda federaalku ay sameynayso waxa weeyaan canshuurahan waxaa hadda sameeya dowladda kenya uganda ayaa samaysa la eegi maayo marka ee kenya iyo uganda maxaa ka jira gaajada ka jirta intee bay la eg tahay waxaad la socotaa hadda kenya kacdoon ayaa ka jira dadku way kacdoomayaan canshuuraha ayaa laga kacdoomayaa xarunta baarlamaanka ee wadanka ayaa la gubay intaasoo qof ayaa u dhimatay wadanka dadka gaajaysan iyo dadka lacagta heysta waxaa badan dadka gaajaysan ayaa badan cudurada ayaa wadankii kusii badanaya caafimaad ma jiro uganda ee sidoo kale iyadoo saa ay tahay haddana adeega ee dadka u qabanayaan ee dowladaha kenya iyo uganda iyo kuwa la midka ah ee dowladda federaalku ay soo xiganayso aad buu u badan yahay caafimaadkii ayaa lacag la-aan ah meelo badan waxbarashada waa iska lacag la-aan ilaa heer jaamacadeed magaalada muqdishona iskuolkii brivatka ahaa ee halka qol ahaa ayaa lacag laga rabaa in macalinkii mushaar la siiya iska dhaafe marka taas ayaa keenaysa dadku inay aada uga cawdaan canshuurtan marka su-aashaad haddaan usoo daadego xilligan waxyaabaha ee la isdhihi karo way ku soo beegantay waa la cadeeyey dowladda federaalku way cadeysay hadda muuqaalkii ugu dambeeyey alfurqaan ay samaysay labaatan daqiiqa ka koobnaa waxaa ku jiray maxamed ibraahim macalimow oo ka mida baarlamaanka wuxuu sheegay xeryaha xalane iyo dowladaha shisheeye ee dhaqaalaha siiya dowladda federaalka in loo qabtay dowladda laba sano laba sano wixii ka dambeeyana inaan wax lacag ah iyo wax kabitaan ah aan la siinayn marka isha keliya ee la rabo wixii reer galbeedka laga heli jiray in laga qaado waa shacabka gaar ahaan kuwa magaalada muqdisho ayaa dhibanayaal u ah oo laga qaadaya sidoo kale wasiir ku-xigeenka maaliyadda oo lagu magacaabo xaange isagoo warbaahinta maxalliga ee magaalada muqdisho midood la hadlayay wuxuu sheegay inay ku qasban yihiin inay weliba xoog ay uga qaadaan dadka canshuurahaas wuxuuna u sababeeyey dhaqaalihii reer galbeedka aanu ka heli jirnay meesha wuu ka baxayaa dowladda federaalka marka reer galbeedku waxay leeyihiin iska bixiya dhaqaalaha ciidan shisheeye haddaad u baahan tihiin adinka ayay idiin taallaa lacagtii la siin lahaa idinka dhexdiina iska keena ila dhaqaala ayaad haysataan ilaha dhaqaalahana kuma filna dekeda muqdisho iyo dowladda federaalku waxay haysataa iyo aeroboorka kismaayo axmed madow warqad ayuu soo saaray waad la socotay wuxuu yiri canshuurta vaadka iyo nama qusayso magaalada kismaayo ee aan joogana lagama qaadi karo ayuu yiri puntland dowladda federaalku isku dhacsan yihiin somalilan haba sheegin meel ay marka il kale ma jirto isha keliya marka mar walba wax lagu soo rogayo waa bulshada magaalada muqdisho shirkii ugu dambeeyey golaha ammaanka howlgalkan hadda atmis wuxuu ku egyahay december ayaa la yiri marka waxaa la geeyey golaha ammaanka qormo ka hadlaysa maxaa bedeli kara magacan cusubo hadda la sameeyey howlgalka lagu bedelayo oo masaaradu ay qaybta ka yihiin golaha ammaanka marka la geeyey aad baa loo quursaday dowladda federaalk waxaa la yiri maba fahminba iyaga iyo qolyihii midowda afrika ee qoraalka geeya meesha ma fahmin ayaa la yiri waxaad soo cadaysaan sidaad wax u rabtaan iyo waxaadna nagu soo laabataan bisha octoobar octoobar iyo december farqiga udhexeeya waad arki kartaa atmis wuxuu ku egyahay mandatekooda december october soo laabta ayaa la yiri qoraal la geeyey golaha ammaanka mar kale october waxaa laga yaabaa in akhris iyo waqti uu qaato iyo dib u eegis iyo turxaan bixin iyo tale inuu qaato waxaa isku soo beegmi kara marka howlgalkii atmis oo dhammaaday iyo kii kale oo aanan dhaqaalihiisii meel la saarin oo aanay golaha ammaanka qalinka ku duugin oo aanan sidii dowladda federaalku ay rabtay aanan loo dhammaystirin waana ciidan yar weliba oo laba iyo toban kun ah inta hadda joogta oo kale oo xarumaha iyo meelaha muhiimka iyo magaalooyinka ayay noo waardiyeynayaan ah marka weliba waxyaabaha ugu weyn ee golaha ammaanka ay soo celiyeen su-aalaha waxaa ka mid ahaa dhaqaalihiisa halkee ka imaanaya howlgalkan dhaqaalaha marka ciidamadaasna dhaqaale looma hayo oo lagu maalgeliyo oo la yidhaahdo soomaaliya ku jooga marka dhaqaalihii ciidamada shisheeye la siin lahaa ayaa waxaa laga doonayaa shacabka soomaaliyeed in ay bixiyaan oo ciidamadaas maaragtay lagu biilo marka duruuftan deg dega ah iyo arintan oo dadka qaar ay ku tilmaamayaan mid laablakac ah waxaa keentay culayskan reer galbeedka reer galbeedkuna dee muddo badan ayaa soomaaliya ay joogaan hamigoodi wuxuu ahaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab laga adkaado wadanka dimuqraadiyadda ay ka hirgasho kambaniyada iyo shirkadaha reer galbeedku ay wadankaasi amni ah ay shidaal uga qotaan meeshay doonaan ay ka maraan wixii ay doonaan ay ka furtaan waddanka tacliintooda ay ku baahiyaan mashaariicdooda iyo wax soo saarkooda ay wixii ma suuragelin wakhtigii wuu dheeraaday dhaqaale fara badan wuu ku baxay azamaad caalami ah ayaa yimid wadamadaas maraykanka iyo reer yurub culayska hadda haysta waxaa ugu weyn dhaqaalaha wadankooda lagu daray dagaalka ukrain oo ay qeyb ka yihiin oo ku xiran masiirkooda haddii ruushka uu guuleysto waxay ka dhigan tahay ruushka inuu awoodiisu ay kor usoo kacayso haymanadii maraykanka uu sheeganaya caalamkana aad uu ugu ciriirinayo ama uu ka saramarayo halistaas marka iyaga oo ka duulaya dhaqaalahooda iyo juhdigooda ugu badan dagaalka ukrain ayay isugu geeyeen lagu daray arinta khaza oo falastiin iyo muqaawamada iyo culayskan yahuudda haysta dhaqaalahoodii aad u burburay yahuudda taankiyadii ee casriga ahaa oo intooda badan baaba'ay garoomadii diyaaradaha oo shaqadoodii ay aad gaabis ugu timid hay-adihii iyo ajaanibtii yahuudda u imaanayey ee shaqooyinka u qabanayey yahuudda waa dad yare oo cabsi darteed meesha uga baxay culeysyadaas oo dhan ayay la tacaalayaan lagu daray masiibooyinka rabbaaniga ah ee marba marka ka dambeysa soo wajahaya wadamadaas marka waxay u garteen soomaaliya in dhaqaale badan ay mar kale kusii bixiyaan inaysan munaasab ku ahayn iyada oo aad la socoto xataa gobolka laftigiisa inay xasrado ka taagan yihiin oo arintan hadda badda cas oo kale maraakiibtan iyo isbaarooyinkan iyo waxa ka socda iyo xootiyiinta iyo go-doominta ay ku sameeyeen maraakiibta reer galbeedka iyo yahuudda ayada laftigeeda culays kale ay ku tahay etoobiya wadanka gudihiisa culays ayaa haysta oo reer galbeedku mid ka mid a qadiyadaha ugu muhiimsan ee ay daneeyaan ayay ka mid tahay marka ma jirto sabab xasan sheekh reer galbeedku ay dhaqaale u siiyaan iyagoo aanan ka helaynin wax badiil ah xagga diinta ha ahaato ama xagga nacfiga iyo waxyaabaha usoo laabanaya ha ahaadeen taas marka dowladda federaalku way garowsatay runta ayaa loo sheegay sida xildhibaanadu ay sheegayaan waxayna qasabtay in dadka la yidhaahdo kii koob shaha caba iyo kii galaas biyo caba lacag ayaanu ka rabnaa waa mahadsantahay cabdifataax xarakada mujaahidiinta al-shabaab digniintii ay soo saartay waxaa ka hartay laba maalmood marka xagey wax marayaan xilligan
sabti iyo axad ayaa ka hartay digniintii toddobaadka ahayd oo digniinta laba qola ayay ku socotay mida waxa ay ku socotay ganacsatada gaar ahaan shirkadaha dowladda federaalka ee kala shaqeynaya in lacagtan loo jaro oo dadka markay isticmaalayaan merjantiga qofka haddii uu wax ku iibsado tusaale ahaan ganacsatada ayaa lagu amray inay isticmaalaan merjantiga oo meel kale oo lacag la idinku tuuri karo ma jirto ayaa la yidhi marka lacagtii lagu tuuro merjantiga boqolkii doolar waxaa u jarmaysa shan doolar si automatically ah ayaa waxaa loogu tuurayaa bankiga dowladda federaalka inkastoo ay adag tahay dadka soomaaliyeed dadka waxaa la yaabay wadamada afrikaanka ayaa la yaabay oo ninka soomaaliga ma og tahay hadda wasiir ku-xigeenka ayaa ka cabanayay qofka markii uu wax iibsado lacag caddaana ayuu ku qaadan karayaa isagoo aanan mergenty waxaas isticmaalin oo way way adag tahay laakiin haddana in badan oo ka mida bulshada dhibaato ayay ku noqonaysaa canshuurtan marka digniintaas ayaa waxay ku socotay marka hay-adaha ku shaqada leh inay u jiraan dowladda federaalka iyo shacabka oo si aysan markaa saameyn ugu yeelan xarakadu ay ugu baaqday in ay lacagtooda badbaadsadaan oo ay kala baxaan shirkadaha ganacsatada qudhooda nin la yiraahdo abshir dhoore oo warbaahinta maxalliga ee muqdisho mid ka mida la hadlay wuxuu muujinayey in iyaga la kala isticmaalay oo dowladda federaalku qayb iyaga ka mida ay isticmaashay oo barnaamijkan ay ka dhaadhicisay oo ay ku qanacsan yihiin si wana inta isleedahay way kuu hirgelin karaan ayay isticmaashay marka wuxuu sheegaya ninka isaga ka sarreeya hadda qolada la yiraahdo rugta ganacsiga cabdikariin gabayre oo kale ayaa wax ka og buu yidhi si cad ayuu u sheegay ninkaas ayaa loo sheegay buu yidhi anigoo ah agaasimihii rugta ganacsigana la iima sheegin marka waa la kala adeegsaday inta markaa hawshan fulin kartay oo ha ahaadeen qaybta teknolojiyadda iyo shirkadaha iyo bangiyada ayaa la isticmaalay inta kalena waxaa la yidhi waad ku raacaysaan oo waad ku qasban tihiin ayaa la yidhi marka digniintaas marka waxaa ka haray laba maalmood sidee bay wax u socdaan dadku shirkadaha ayay tegayaan in badan oo ka mid a qaarkood weli uma suuragelin inay helaan lacagtooda soo laabta ayaa wakhtiga looga baabi'iyey qaar kalena waa ay heleen lacagahooda way qaadanayaan fariintana dadku aad bay u hadalhayaan shirkadaha ayay aad u tegayaan shirkadaha qudhooda waxaan xog ku hayaa inay dadaal badan ku jiraan oo ay kulamo gaargaara ay yeelanayaan qaarkood ayaa xildhibaano la kulmay iyagoo u sheegaya in xasan sheekh aysan aysan suuragal ahayn in riski uu geliyo halis uu geliyo ganacsigooda canshuurtaana aysan macquul ahayn ayay kala kala hadlayaan xildhibaanada iyo wasiirada qaar laakiin waa shirar hoteelada lagu gelayo habeen iyo maalin socda warbaahinta aan loo ogolayn waxa ka soo baxana aanan war laga hayn xarakada wakhtiga ay qabatayna muddo laba maalmood oo qura ayaa dhiman sabti iyo axad marka wixii ka dambeeya ayaa uun la arki doonaa laakiin hadda weli fursadii ayaa socota oo muddadii labada maalmood ahayd
waa maxadsan tahay cabdifataax gebagabadii ama guntii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaad ka warantaa dadka soomaaliyeed ma xamili karaan canshuurahan marka aad eegto
dadku banaanbaxyada ay dhigayeen magaalada muqdisho waxay sheegayeen inaysan awoodi karin canshuurahan xildhibaanada maalin walba kalfadhiyada baarlamaanka waxay ka sheegayaan canshuurahan inaysan xamili karin bulshada magaalada muqdisho weliba qaarkood waxay ku tilmaameen inay tahay baad qaar waxay sheegeen inay sharci darro tahay oo baarlamaanka aan la soo marsiin marka loo eego nidaamkooda iyo habkay u shaqayso dowladda federaalka dadkuna aad bay canshuurihii hore ayaa dhib lagu qabay sicirka marba marka ka dambeyso kor ayuu usii kacayaa hadda ayaaba magaalada muqdisho laga dareemayaa dadka qaar ganacsatada inay si dadban uga faa'iideysanayaan oo ay wax ku darayaan oo laleeyahay qofkii warshaygan hal doolar ayaan ku ogaa maxay tahay halka doolar iyo barka iyo labada doolar canshuurtii ayaa korodhay oo dadkii xataa si kale ayaa looga faa'iideysanaya arintanna runtii waxay keeni kartaa kacdoon inta badan wadamada caalamka ee waxyaabaha kacdoonada ay ka dhashaan waxaa ka mid ah canshuuraha xataa dad ayaa isguba markii rootiga uu qaali noqdo caalamka wararkii ee shantii sannadood ee ugu dambeysay la tabinayey ayay ka mid ahayd dowlado ayaa u baaba'ah oo u burbura saad la socotid kacdoonkii hadda bangaladesh ka dhacay inkastoo dhibaato badan bulshada lagu hayey waxyaabaha sii baritaarayay dadka waxaa ka mid a culayska canshuuraha ka haystay iyo dhibaatada ay markaa ay ku qabeen dowladda ayaa ka mid ahayd marka kacdoonno ayaa ka dhalan kara dhibaatooyin badan ayaa arintan ay dhali kartaa laakiin dowladda federaalku wax taxliil ah iyo wax qiimeen ah kuma aanay samayn maxaa yeelay si kadiisa ah ayaa reer galbeedku waxay u yiraahdeen dhaqaalihii la idin siin jiray waan idinka jaraynaa taas marka waxay keentay in la raadiyo badiil canshuurtan hadda vaadka farmaajo ayaa isku dayey ganacsatadu way diideen bakaaraha waa la xiray aad baa looga soo horgeystay way dhaqan geli weysay marka haddana waa suuragal in ganacsatadu ay maadaama shirar ay socdaan in ay ka soo horjeestaan oo ay ka biyadiidaan canshuurahan canshuurahanna soomaalida wax badiil ah looguma qabto madaxda dowladda federaalk iyo saraakiisha inta badan hadda muqdisho wayba dhaaftay xaaladda xaafadda westland layirahdo ee nairobi ku taalla magaalada nairobi waxayba noqon rabtaa xaafad xaafadda madaxda dowladda federaalk iyo saraakiisha oo xogta halkaas aanu ka helayno waxay sheegaysaa westland in guryaha ku yaala guryo aad u fara badan oo boqolaal ah ee saraakiisha iyo agaasimayaasha iyo madaxda dowladda federaalka iyo ay ku tartamayaan oo halkaa dhaqaalihii laga helay ay geenayaan hanti dhowraha waad maqlaysay guutaale in turkida xataa ay diideen hadda in dowladda federaalku ay la xisaabtanto oo turkida ayaa xataa kusii dayeysa oo dhaqaalihii kasii musuq maasuqaysa ee dowladda federaalka marka waa lacago la kala qaadanayo oo dadkana wax badiila aan lagu qabanayn isbitaaladii ayaa u xayiran hadda oo laleeyahay lacag bixiya isbitaalada inkastoo adeegooda uu qaali yahay haddana in badan oo dadka ka mid ah xataa soomaalida si hoose haddii loo eego in badan oo dhakhtarka qaraabadiisa ah ayaa waxaa laga yaabaa iyo saaxiibadiisa ah inuu si free ah oo si bilaash wax ugu qabto oo ama qof danyar inuu wax u qabtaa laga yaabaa marka waxaa laga rabaa fiiri isbitaalka la yidhaahdo shaafi hadda shaafi dhismaha uu degan yahay laba sano ka hor waxaa igu dambeysay in laga qaado bishii kirada shan iyo toban kun oo dollar dabaqa ay degan yihiin maxaa u dhow isbitaalka digfer digfer waxaa la siiyey turki shan boqol lagama qaado lacag la-aan ayaa lagu siiyey turkidii dadkii waxay ka qaadayaan lacag aad u fara badan ninkii soomaaliga ahaa ee wadanka wax u soo bartayna lama siin dhisme uu dadka ugu shaqeeya lama siin janabigii ayaa la siiyey saasay tahayna turkiga hadda loo tegi maayo digfer kama mid ahan qolyaha canshuurta laga rabo kama mid ahan waxaa loo tegay kuwii soomaalida ahaa ee iyaguba xaalkooda uusaa ahaa oo kirada noocaasa ku deganaa ayaa waxaa la leeyahay canshuur
sida warku sheegayaan in agaasimayaasha isbitaalada qaarkood ayaa xiran qaarkood ayaa xiran waxaa socda hadda shirar ay la qaadanayaan wasiir ku-xigeenka maaliyadda oo kale wuxuu sheegay in sabtida ama axadda ay go-aan ka soo saari doonaan dhaqaatiirta iyo sida ay ka yeelayaan laakiin maadaama arrintan ay dadku aad uga cawdeen waxay u badan tahay in ay si dabacsan ama canshuurtaas ay ka dhaafaan waa suuragal walow dhaqaatiirta loo diiday inay warbaahinta la hadlaan oo baahiyahooda iyo duruufaha haysta ay ka hadlaan xataa dowladda federaalk waxay adeegsanaysaa warbaahinta dadka banaanbaxaya hadda ayagaa iska soo duuba banaanbaxyadooda oo warbaahinta waxaa lagu amray inaysan soo duubi karin banaanbaxyada dadka hadlaya iyaga ayaa iska duubaya oo warbaahin isku ah oo soo gelinaya marka runtii su-aashaada haddaan soo xooriyo dadka magaalada muqdisho ku nool dhammaantood waxay isku raacsan yihiin inaysan xamili karin canshuurtan iyo tii hore ee dowladda federaalku ay horey u qaadi jirtay intaba waa mahadsan tahay cabdifataax guud ahaanna intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jamcaha oo maanta aan ku falaqaynay canshuuraha dowladda federaalkahu ee ku soo rogtay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho tan iyo intaan kulmayno barnaamijkan mid lamid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البايسين زمجري رعود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون